Xeelbiyadu xoojiya hanaanka waraabka ee ka shaqeeya kuleylka liidata, iyo weliba lagu hirgeliyey xerada barakaacadan duleedka degmada Dolo ee gobolka Gedaa. Munaasabadda Hadagooyinka waliba ka qaybgalaya Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Jubbaland ee gobolka Gedaa, Madaga Arrimaha Bulshada Dolow, Madaga Mashaariicda Xiriirka Hay'adaha, iyo Madaga ku daryeelka Hay'adda UNICEF. Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad goboleedka Jubbaland iyo maamulka degmada Dolow ayaan iswada jir hadagga ku gooyay xeelbiyoodan lagu hirgeliyey xerada barakaacadan ee duleedka degmada Dolow.
Ujeedada halkaan loo dhimaano maanta waxay ahayd inaan xeri jirno mashruucan biyaha oo si wada jir ah ugu xeri jirnay guddiga kaamka ladan ee DP oo baahiyaha biyaha ay ka taagneed hay'adda UNICEF madaxdeedii xafiiskii wasaaradda degmada Dolow iyo maamulka degmada iyo bulshada qaybaha kala duwan ee bulshada ay biyaha ka faa'iideysan lahayd mashruucan maanta xeri jireen wuxuu ka kooban yahay laba ceel oo ah kuwa u adkeysan karo isbeddelka cimilada sida fatahaadaha oo kale maadaama webiga qarkarkiisa ama jiinkiisa laga qoday pipeline oo tayo fiican leh oo ilaa iyo saddex kilomitr haddaysan ka badnayn ah ilaa lix kilomitr sidoo kale haan oo yacni konton mitr cube oo biyaha qaado lix firish oo cusub mashruucan wataa oo haantan ay biyo siinaysa haddii la yidhaahdo oo le yacni sidoo kalena la deeray ama fensin leh sidoo kale waxaa jirta lix yani firishoo horey u jirto iyadana laga dayactiray kaamkan sidoo kale waxaa loo sameeyey iyagana waa la deeray mashruucan waxaan rajeynaya inuu noqdo mashruuc waaro runtii wasaaraddan aad ay ugu faanaysaa inay mashruucan ay fulisay hay-adda unisefna ku maasan tahay taageeradeeda saboodkeeda iyo bulshada baalkii jubbaland si gaaraan geeda xafiiska dolow sababta waxaa ka faaidaysan doona ilaa dhowr kun oo qoys oo haween iyo carruur u badan mashruucan taagidkiisu iyo haddii la yidhaahdo markii ugu horreysmaa wasaaradda ay ka fulinayso mashaariic aynkaan oo kale ah gobolka geda gaar ahaan doolow waxaa jira mashaariic xal loo fuliyey waxaa jira kuwa hadda dhammaaday kuwa qorshaa jira haddii la yidhahdo laba kale tan shanta ah mashaariic kale iyagana waaweyn sida aroosha wasaaradda kala shaqeynaysa unisef baa iyagana jira sidoo kale deegaanada gobolka sidoo kale waxaa ka saaran mashaariic aynkaan oo kale ah oo iyagana haba kala yaraadaan kala yani mashruuc weynaadaan laakiin meelba waxbaa ka socdo waxaan rajeynayaa meelo kale oo baahiyo badan ka jiraan in la gaaro insha allah sida qorshuu yahay wasaaraddana istaraatiijiyadu degsan waxaa waaye in wax kastoo la sameeyo haddii la yaraado in ugnada waxyaabo wax sustainable oo waara oo bulshadana ay ka faa'iidaysato muddo dheer haddii la yaraado runtii waxaa kaloo jiro wakaaladda biyaha jubbaland oo iyadana ka shaqaynaysa in kambaniyada biyaha magaalada la mideeyo si biyaha la bixinayo u noqdaan kuwa waara waxaa jira mar walba saameyn ku yeesha in wixii la sameeyey bulshada loo sameeyey aysan noqon wax waaro oo bulshada in yaray ka faa'iidaysto kadibna si uun u ciladoobo marka si taa looga fogaado waxaan rabnaa in sisteemyadii biyaha ugu dambeyn ay kala shaqeyna in hal kambani biyo magaalada bixiya loo dhiibo isagana uu ka shaqeeyo dayactirkooda iyo iyo maaragtay inay kasii shaqaysiiyaan systemkaas biyaha insha allah waxaan rajeynaya inay guud noogu dhammaadaan kuwa kale socdo haddii la yidhaahdo waxaan rajeynayaa bartnerska badan ee wasaaradda leeda iyagana inaan kala shaqayn doono mashaariic caynkaan oo kale aan saaxiibada nahay haddii la yidhaahdo waxaan haddana ku far adeegi doonaa laxjeclo badan oo muujin doonaa in systemkeeda kastoo la dhiso inuu waaro mashruucan iyo ee ku halwaaran xelow dhibaatooyinkii biyaraantee ee ku jari xerada barakaac ladan duleedka degmada dalo ee gobolka geda kaasoo si weyn ku faa'iidaysteen bulshada